dadka ku nool magaalada kabza ee dhulka falastiiniinta ayaa maanta si tartiib tartiib ah noloshooda dib ugu bilaabay kadib markii ururka xamaas iyo israa'iil ay ku heshiiyeen xabajoojin ay ka soo shaqaysay dowladda masar xabajoojintaasi oo dhaqan gashay habeenkii xalay ayaa waxa ay u muuqataa maanta mid labada dhinacba ay wada ilaalinayaan dhinaca kaleeto xamaas iyo israa'iil ayaa labaduba waxa ay ka hadleen xabajoojintan oo dhinac walba uu ka sheeganayo guulo maxamed cabdi sandheere ayaa haddaba wararkii ugu dambeeyey ee gaza iyo weliba sida dadka masaaridu ay u arkayaan heshiiskaasi ay dowladdu ka soo shaqaysay ka wareystay waryaheena v o a ee qaahira xuseen cusmaan saxnuuni aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhab ahaan haddii aan ku hormaro magaalada kaahira iyo dadyooga masaarida ku nool gobolada dalka masar si weyn ayay usoo dhoweeyeen waxayna ay aada u ammaanayeen kaalinta ay dowladda masar gaar ahaan madaxweyne mursi uu ka qaatay dadaalada uu ku bixiyey sidii xabajoojin loo dhex dhigi lahaa ururka xamaas iyo dowladda israa'iil taasoo dadaal dhinaca diblomaasiyadda oo aada u ballaaran uu ku bixiyey madaxweynaha iyo xukuumadda waxaana maanta warbaahinta la hadlay ra-iisul wasaaraha dalka masar hishaam kandiil oo isagu sheegay in masar mar waliba ay ka go-an tahay sidii mandiqada bariga dhexe ay noqon lahayd mandiqo ama gobol degan oo aan wax dagaal ah ka jirin wax walbana lagu dhameeyo wadahadal iyo ma aragtay isfahan dhinacyada isku haysa marka dadyooga masaarida si weyn ayay usoo dhoweeyeen waxaana haatan qabanqaabo weyn oo la isugu diyaarinayo berito banaanbax ballaaran oo lagu sameynayo fagaaraha magaala fagaaraha taxriir ee magaalada kaahira ee lagu soo dhaweynayo xabajoojinta dhex martay ururka xamaas iyo weliba dowladda israel marka waxaad moodaa dadyooga masaarida inay si weyn ay usoo dhoweeyeen waan gartay waanu iman doonaa isbarbardhigan ku samaynayno madaxweynaha hadda xilka masar haya maxamed mursi iyo madaxweynihii hore xusni mubaarak iyo labadoodii xukuumadood laakiin dhinaca falastiiniinta dad eegtid madaxdooda iyo iyo shacabka falastiin sidee bay ayagu u arkaan arrintan marka hore sandheere magaalada ghaza duqeymuhu ay ka socdeen muddo sideed maalmood ah islamarkaasina qolyaha ururka xamaas garabkooda milatary gantaalada ay ka tuurayeen oo ay u tuurayeen dhinaca koonfurta dalka israel waxaad moodaa maanta in ay dadweynihii ay isugu soo baxeen dabaaldeg ay u dabaaldegayaan xabad joojinta ay gaareen oo dagaaladii ay soo dhammaadeen ay kula jireen dhinaca dowladda israel waxa ayna yidhaahdeen dadyooga reer ghaza iyo ma aragtay mas-uuliyiinta ururka xamaas waa ay guulaysteen sida uu sheegay ismaaciil hani oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada ghaza oo isagu ah ra-iisul wasaarihii dowladdii la casilay waxa uu sheegay in ahdaaftii ay lahaayeen dowladda israel in ay ku guuldarayseen sidoo kale ismaaciil hani waxa uu sheegay in dadyooga falastiiniyiinta ee reer ghaza inay guulaysteen dhanka kale magaalada ghaza waxaa ka socda sandheere oo dowladda hoose iyo dadweynihii oo iskaashanaya magaalada ghaza inay ay ay ka zuuliyaan raadadka uu reebay ama ay reebeen duqeymihii dowladda israa'iil ee ka geysanaysay marinka ghaza iyo guud ahaan magaalada ghaza taasoo burbar burbur badan u geysay duqeymaha ay geysanayeen diyaaradaha israel dadweynihii ayaa magaalada isugu soo baxay oo qaarkood calamo wata qaarkoodna nadiifinaya goobaha burburka uu soo gaaray iyo xitaa meydadkii ay ku hoos jiray dadyoogii ku dhintay duqeymihii ugu dambeeyey maalmihii lasoo dhaafay waaya aan ku soo noqonno isbarbardhigga madaxweyne mursi madaxweynaha hadda xilka dalka masar haya iyo madaxweynihii hore maxamed xusni mubaarak marka dagaal iskaga hor yimaadaan israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiintu gaar ahaan ururka xamaas ee khaza maamula siday u kala dhaqmi jireen bal haddaad isbarbardhig ku samaysid dhab ahaan dowladdii uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee dalka masar ee xukunka laga tuuray maxamed xusni mubaarak marka laga hadlayo siyaasadihiisa ku wajahan mandiqada bariga dhexe gaar ahaan qadiyada reer falastiin iyo tan maanta dowladdan cusub ee uu hogaaminayo madaxweynaha shacabka ay soo doorteen maxamed mursi farqi weyn ayaa u dhexeeya sida ay sheegayaan xeeldheerayaasha siyaasadda dalkani masar tusaale ahaan dowladdii hore maxamed mubaarig uu hogaaminayay markii dagaalo noocaasi ay qabsadaan dadyowga falastiiniyiinta ama dagaal uu dhex maro ururka xamaas iyo weliba dowladda israel waxaa dhici jirtay in marinada gaza gaar ahaan marinka lagu magacaabo rafax in aan la ogolaan jirin dadyowga masa falastiiniyiinta ayaga ku dhaawacma in loo soo gudbiyo dhinaca masar sidoo kale dadaalada haatan uu sameeyey madaxweyne mursi ma uusan samayn jirin madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray laakiin way jirtay dhinac cambaareyn markii laga hadlayo madaxweyne mubaarak waa ugu cambaareyn jiray laakiin madaxweynahan haatan dalka haya sida dimuqraadiga loo soo doortay islaamiga ah ee lagu magacaabo maxamed mursi waxa uu sameeyey dadaalo dhinaca diblomaasiyiinta ah sida ay sheegtay madaxtooyada dalkani masar waxa uu teleefoono uu kula xiriiray madaxda wadamada reer galbeedka iyo madaxda wadamada carabta iyo islaamkaba sida maraykanka turkiga midooda yurub marka waxaad moodaa dhinaca diblomaasiyaddana farqi weyn ayaa u dhexeeya labada dowladood dowladii hore iyo tan iyo weliba dhinaca u gargaaridda dadyowga falastiiniyiinta ayagu dhibaatada mar walba ku qabsan jirtay magaalada gaza oo dadyowga masaaridu way ay la tacaadufeen xitaa waxaa dhacday in gargaar bani aadamnimo loo fuliyey in wasiiro wadamo carabeed ay booqdeen oo masar ay ka mid tahay wasiirkeeda arrimaha dibadda ra-iisul wasaaraha dalkani uu booqday magaalada gaza waxyaabahaas oo dhan waxa weeye dhinaca insaaniyadda markaad ka fiirsiyo dhinaca diblomaasiyaddaba waa ay ku kala duwan yihiin oo dowladdan haatan u hogaaminaya madaxweyne mursi ayay leeyihiin dadyooga masaarida si weyna ay u taageersan yihiin ay leeyihiin wax weyn ayuu kaga duwan yahay madaxweynihii hore ee dalka maamulayay iyo xukuumaddiisaba waan gartay ugu dambayntii si kooban rajada laga qabo in xabad joojintani ay hirgasho oo muddo dheer ay joogto rajadani ama rajada laga qabi karo in xabad joojin xabad joojintani in ay sii socoto aada ayay u ballaaran tahay sababtoo ah dowladda israel waxa ay rabtay damaanad qaad haddii xabajoojin la sameeyo in gantaal dambe laga soo tuuri doonin dhinaca marinka gaza waxyaabahaasina sida wararka ay sheegayaan dowladda masar ayaa damaanad qaaday in ururka xamaas dib dambe uusan gantaaladaas uusan usoo tuuri doonin ilaa xabajoojinta ay jabto sidoo kale dhinaca dowladda israel-na wadamo badan oo ku xiran oo reer galbeed ah oo maraykanka uu ka mid yahay iyagana damaanad qaaday marka waxaad moodaa xabajoojinta labada dhinacba in damaanaqaad ay haysaan oo ay adag tahay sida ay ku burburto laakiin su-aasha taagan waxay tahay sidee ayaa loogu gudbi karaa wada hadal ama wadaxaajood oo dhinaca nabadda ah oo dhex mara israel iyo ururka xamaas
kaasina wuxuu ahaa waryaheena xuseen sahnuune oo jooga magaalada qaahira oo u warramayey waryaheena kale maxamed cabdisandheere oo jooga washington